cuntadii kuugu horreysay mana sheegi kartaa
dhaantan bes ah waan sheegi karaa Ay, waxay ahayd haddaan xasuusto waxay ahayd burji bay leeyihiin wana badan yihiin bahda buufo degtii biimaal baynu nahay ay ahayd intii ugu dhashay. anaa curiyey anaa sameeyey anaa la xameeyey waayahay dhaantadii een, kugu saamaynta badneed oo adi jecleed ummaddana faa'iido u ahayd oo is leedahay maanta waa waxa waaye sumcadii kuu kordhisay ka axmed ahaan mana sheegi kartaa iyada wallaahi erey waxaan horta erey waxaan sameeyaa jirtay een biimaal baa i dhalay biimaal baa layga dhalay biimaal baa ii baraxan macnaha saasisaas biimaal baan s- macnaha ay erey noocaas ahayd ereydaas igu saameyn badneed ee soomaalida igu aqoonsatay
oo maxaa kala jeeda ereydaas erey macnaha wa- waa waxaan kala jeedaa aabahii waa biimaal hooyadii waa biimaal Aan saas u ma- saas camal ahayd ay la jeedo macnaha.
waayahay bas qabiil muxuu ma qabyaalada xun qof walba qolow soo qabiil- jeeda sax waay. waay een, dabcan een, dhaantooyinkaa qaaday ma ku jiraan kuwo oo guubaaba ah ama ciidan guubaabinaya ama bulsho guubaabinaya ama nabadda ka hadlaya ma ku jiraa nabadda ma qaadan weli Ee, laakiin guwaabana ciidan waa sameeyey wax badan aan sameeyey hal iyo labad ma xasuusta horta laakiin oo dhaantooyin ah dhaantooyin ah dhaantooyin Ha.
aan sameeyey soo qaaday xitaa waxay ku jireen laakiin waxaan tiktok u adeegsan jiray ku jirin youtube waan soo gelin
dabcan dhaanta waxaa jirto oo daruufaha ka hadlaysa a- a- a- a- gabardhow samaysa ma jirtaa wallaahi ma soo bixin muuqaalkeeda Ma soo weli.
qaaday.
hadda ii koow oo nolosha ka hadlaysa nolosha dhan weli ma soo bixin weli ma soo baxin waa rajaynaynaa inay soo baxdo Ah, laakiin insha Allah, insha Allah.
waayahay